markana ku soo dhowaada
dambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray hooyo khadiija bashiir xuseen aabe axmed diiriye cali naciimo axmed diiriye cabdi cusmaan aadan iyo sharmaarke axmed diiriye iyo cidni cali mataan iyo maxamed cabdixakiin bunka waad salaaman tahay bunka cabdinuur isaaq xiirey iyo cabdirasaaq cagmadhige iyo cabdisalaan cali mataan daacad adigana salaan kala kuu soo dirayaa daacad waxaa sidoo kale dhambaalkan gacantayda ku jira dadka ku qoran ka mid ah rayaan axmed diiriye waana qofka ugu dambeeya dhambaalka ku jira dhammaan asxaabtani waxa ay hambaliyo u dirayaan faysal axmed diiriye iyo bishaaro cabdulaahi maxamed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho kowdii bisha maaj ee sanadka laba kun saddex iyo labaatan waxay leeyihiin aqalgalkiina allaha ka dhiga midkii loo aayo annaguna waxaan leenahay ubad khayr qaba rabbaha idinkala siiyo aamiin waa tahay dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray macallimiinta dugsiga sare ee beled xaawo oo kale ah macalin cabdinaciim macalin cabdiraxmaan macalin cabdirasaaq axmed daahir iyo macalin cabdishakuur iyo macalin cabdiraxmaan maadey iyo macalin buraale iyo macalin maxamuud dhammaanna waxa ay jecel yihiin iyagoo jooga beled xaawo in ay halkan tahaniyad ka gaarsiiyaan macalin maxamuud cali gurey iyo macalimadda farxiyo axmed maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo waxaanay leeyihiin isku waara aamin ayaan aniguna leenahay dhammaalkan caasha waxa uu naga soo gaaray foos maxamed cadde iyo deeqow maxamed iyo wiiliyo maxamed iyo siciid maxamed iyo sureeqe maxamed iyo cabdifataax maxamed iyo cabdimaalig maxamed iyo sagal maxamed iyo igraan maxamed iyo fartuun maxamed iyo xasan maxamed oo kala nool dalka gudihiisa iyo dibaddaba waxaana jecel yihiin inay taaniyad ay hawada u marayaan cali cabdulaahi iyo shamso maxamed cadde oo gabare ay ugu dhalatay gobolka bokool waxaana ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaata aamin ayaan leenahay heesta koowaad noo soo qaba caasho heesta ugu horreysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno waa heesta halkudhageedu yahay nagaadi codadkii keliba maxamed guddoon hibanuura iyo cabdinaasir maxamed saciid
aa kalsoon naafsad isjeceylu cawaynur inaga oo kuwada nool cawaynur inaga oo kuwada nool cawaynur inaga oo kuwada nool cawaynur inaga oo kuwada nool nafadhaladayaaliyo ilcaana iyo wiil nafadhaladayaaliyo ilcaana iyo wiilna iyo wiil deerkii lagu nastay lagu nagaadiyey deerkii lagu nastay lagu nagaadiyey wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayu inaaga yeel allahayu inaaga yeel wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayu inaaga yeel allahayu inaaga yeel
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray sacadiyo xasan yuusuf iyo sucaado xasan yuusuf cabdiweli xasan yuusuf iyo faadumo xasan yuusuf iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo faadumo maxamed nuur maryan maxamed nuur iyo maamo nishey macalin kerow iyo maamo xaawo maxamed huud iyo suleymaan sheekh xasan waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan xasan xuseen bute iyo sahre maxamed nuur oo gabar ay ugu dhalatay xerada dhagaxli gabadhaasi waxaa loo bixiyey salma xasan waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenahay salma soo weyn aa u noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta heesta labaad een dhegeystayaasha noo soo qabanayno waa kuu dhiibay nafteyda waxaa wadajir u qaadaya ismaaciil aarka iyo wardahabi
dhagaysi codkaaga dhagtaydan u jeelan ayaan dhawaqaaga adduunkaba dhaafsan Daayahaan waragaaga qur'aanka dhagtaynid ayaan dhawankaaga dhammaan dadka siisan ayaan dhawankaaga dhammaan dadka siisan
dhagaysi codkaaga dhagtaydan u jeelan ayaan dhawaqaaga adduunkaba dhaafsan
Daayahaan waragaaga qur'aanka dhagtaynid ayaan dhawankaaga dhammaan dadka siisan ayaan dhawankaaga dhammaan dadka siisan
intaan dhinacaya lugeyn ku dhisaayo xaqiiqi dhici mayso dhaleeca ku gaadha wan xaqiiqi dhici mayso dhaleeca ku gaadha
Intaa dhulka joogo, dhulka joogo dheertaya dhulka. Inaa ku dhawayso, ku dhawayso adoo kugu dhaato.
intaan dhinacaaga joogeyn ku dhisaayo xaqiiqi dhici mayso dhaleeca ku gaadha wan xaqiiqi dhici mayso dhaleeca ku gaadha
Intaa dhulka joogo, dhulka joogo dheertaya dhulka. Inaa ku dhawayso, ku dhawayso adoo kugu dhaato.
waxaan dursugaynay markaad ka dhawaysay waxaan dursugaynay markaad ka dhawaysay dhankayga xumaanta dhaliisha u diiday dhaliisha u diiday
Markaad dhimirkayga dhibaato u diiday ka dhowrtay naxas ku dhiibay ku dhiibay ku dhiibay naftayda
waxaan dursugaynay markaad ka dhawaysay waxaan dursugaynay markaad ka dhawaysay dhankayga xumaanta dhaliisha u diiday dhaliisha u diiday Markaad dhimirkayga dhibaato u diiday ka dhowrtay naxas ku dhiibay ku dhiibay ku dhiibay naftayda
dhallaanka sidiisa inaan dhaqta saaro ibldhoolsha naftaada dhayaha kugu kuusho kugu kuusho kudigay nabdigay
inaan dhinacaaga aloon ka dhaqaaqin nolosha ku dhawaysto ku dhawaysto ku dhawaysto ku dhidi naftigayga
dhallaanka sidiisa inaan dhaqta saaro ibldhoolsha naftaada dhayaha kugu kuusho kugu kuusho kudigay nabdigayga
inaan dhinacaaga aloon ka dhaqaaqin nolosha ku dhawaysto ku dhawaysto ku dhawaysto ku dhidi naftigayga
inaan dhinacaaga
aloon ka dhaqaaqin
nolosha ku dhamaysto ku dhawaysto ku dhawaysto ku dhigi naftigayga dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha tahniya dhalasho wacan waxaa diraya baa la yidhi dhammaan reer ibraahim oo kale ah anise ibraahim fartuun ibraahim farduuso ibraahim faadumina ibraahim iyo nadiifo ibraahim iyo yaasiin ibraahim iyo cabdulqaadir ibraahim iyo suleymaan xasan injineerka ku magac dheer iyo cabdiweli faarax barre iyo salma maxamed cabdulaahi iyo hooye khadiijo xasan mursal dhammaan asxaabtani waxaa iyagoo isku duuban ay tahniid dhalasho hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi farta iyo faraatigan waa lagu soo dara waa tahay waa shukri cali aadan baa la yidhi iyo maxamed ibraahim macalimow oo ay gabar ugu dhalatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi nashaad maxamed ibraahim ducada waa v o baa layidhi nashaad waxaan leenahay kor oo kaalin qaad oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin hees saddexaad noo soo qaba caasho heesta kale dhegeystayaashaanu haynana waa hees halku dhegeedu yahay wacad
Yeah. wali ku raacay wajigana meelkee adna adna wali ku raacay wajigana meelkee ولحدي كانوا أنا يقول
dhambaalkana waxa uu nooga yimid aadan xasan xeerow iyo doctor axmed ibraahim maxamed iyo brofesor xasan maxamed saney doctor kheyraad muumin xaaji iyo ibraahim xasan mayow iyo xamdi ibraahim mayow iyo muslimo cabdi ibraahim injineer aadan cali isaaq cabdalla deerow ibraahim iyo cabdi xasan yarow iyo cali macalin aadan iyo casiisa cabdi cali xasan saarax maxamed iyo cabdirasaaq isaaq buule ibraahim isaaq cabdi iyo maxamed xuseen rooble aabe maxamed cadde iyo maryan maxamed yidle iyo abuukar cabdi shariif iyo luqmaan yuusuf xasan iyo cali cabdulaahi sulaymaan iyo ha ka teganaba yidhahdeen cabdisamed cabdulaahi huud waxa ay kala joogaan maraykanka kenya iyo soomaaliya waxayna tahniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan doctor cali cabdulaahi iyo shamso maxamed cadde oo gabari ay ugu dhalatay magaalada baydhabo waxaanay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey ahlaam cali cabdulaahi waxaanay leeyihiin ahlaam noqotii soo weynaato oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay waan idin salaamay caashe ibraahim aadan caashicuud waa tahay aanu kaa guddoonnay iyo ibraahim xasan daandure baa la yidhi waa tahay marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah hee waa cabdiraxiin axmed nuur giindhe iyo cabdulqaadir cali geedi oo kala jooga kenya iyo turkiga waxa ay dhambaal dhalasho oo farxad leh si wada jira ugu dirayaan ustaad cabdiweli axmed cali oo ku magac dheer mucalimu iyo marwo nawaal maxmed nuur oo ay gabar igu dhalatay magaalada garowe ee caasimadda gobolka nugaal magaca iyo ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay magaca iyo ducada waa xaggiina waa tahay waa ducaynaynaa magacana waalidkan ku celinaynaa waxaan leenahay gabadhaasi ku dhalatay gobolka nugaal magaalo madaxdiisa garowe caasimada puntland waxaan leenahay noqotii soo korta ee kaalin wanaagsanna qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta magacan waxaan ku celinaynaa mucalimo iyo nawaal heesta afraad in dhegeystayaashan usoo qabanayno waa googa waxaa wadajir u qaadaya xasan aadan samatar iyo aamine cabdulaahi guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo koobaynaa waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada isku maqlayno waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafno